xanuunka saan wada ognahay waa xanuun dilaa ah caalamka intiisa badanna kasoo dhacay ilaa haddana weli jira oo marba soo noqonaya oo xanuun dhammaanaya maaha marka qaab maaragtay ficil ahaan oo aan bulshada tusano qaabka u dhacayo sida loo kala qaadayo sida uu yahay saabsan sida dhallinyarada ay u maareeyaan wakhtigooda inta lagu guda jiro bisha ramadaan sidoo kale waxaad maqli doontaan qasiidooyinkii nebi ammaanka ee nuugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
ugu yaraan boqol iyo lixdan qof oo qaxooti itoobiyaana oo ku sugnaa dalka yeman ayaa dib si nabadgelyaa loogu soo celiyey dalkoodii kadib markii ay dhexda ku soo jireen muddo bilooyina sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda caalamiga ah ee socdaalka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m hay-adda i o m ayaa sheegtay in boqol iyo lixdankaa qof ay ka caawiyeen sidii ay dalkoodii nabadqab ugu tegi lahaayeen waxaa kaloo hay-addu sheegtay in kumanaan qaxooti afrikaan ah islamarkaana u badan dad ka soo jeeda soomaaliya iyo etoobiya ay haatan ka cararayaan dalka yeman iyadoo xaaladda nabadgelyo iyo nololeedba ay aada halis u tahay biyaankii ka tegaya dalka yeman ay dhexda kusii dhinteen iyagoo ay la qarraqantay doonidii ay saarnaayeen oo ka baxday dalka yeman islamarkaana kusii jeeday dhinaca biyaha jabuuti doonidan bilowgii toddobaadkan qarraqantay ayay saarnaayeen lixdan qof oo itoobiyaana oo dumar iyo carruuri ku jiraan dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in markii horeba ay qaab tahriiba ku galeen dalka yeman iyagoo doonaya inay uga sii gudbaan dhinaca sacuudi arabiya balse taasi aanay u suurtogelin islamarkaana ay dalka yeman kala kulmeen marxalado aada u adag taasi oo kaliftay inay mar kale doonyo macmala dib u soo raacaan si ay ugu noqdaan dalkoodii ciidamada qalabka sida ee dalalka ruushka iyo ukrein ayaa arbacadii iskumar sameeyey dhoolatus militari xilli aad looga cabsi qabo inay isku dhacaan labadana wadan ee deriska ah kadib markii uu ruushka ciidamo soo dhoobay xadka uu la wadaago ukrein ruushka ayaa sheegay in dhoolatuska uu ka sameeyey aagga badda madow ay jawaab u tahay go-aanka uu maraykanka badda black sea ugu diray laba markab oo ah kuwa dagaalka maraykanka iyo neto ayaa ka walwalsan dhaqdhaqaaqa uu ruushka ka wado agagaarka gobolka krimea oo uu sanadkii labada kun afar iyo tobankii xoog uga qabsaday ukrain sidoo kale ruushka ayaa ciidamo geeyey meel u dhow bariga ukrain maraakiibta dagaalka ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaaraan badda balagsi ama badda madow xogayaha guud ee neto jenis stoltenberg ayaa ugu baaqay moscow inay joojiso dhoolla tuska militari iyo ciidanka ay usoo dirayso dhinaca ukrain wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga neto ayaa xaaladda kacsan ee xadka ukrain ka yeelanaya kulan deg deg ah
ramadaan kariim baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay soo gudbinta riwaayado bulshada gaar ahaana dhallinyarada kale lagaga wacyigelinaya halista xanuunka covid sagaal iyo toban iyo habka ugu habboon ee looga hortegi karo faafitaankiisa warbixintan waxaa magaalada laascaanood kasoo diray wariyaha v o a cabdikariim olol dhallinyaradan oo ka tirsan ururka dhalinyarada halbeeg ayaa v o a u sheegay inay qaab riwaayadaa ay ugu soo gudbiyaan bulshada dhibaatada xanuunkani iska leeyahay qaabka ay dadka wacyigelinta ugu sameeyaan iyo waxyaabaha ay uga gol leeyihiin inay bulshada qaybaheeda kala duwan muuqaal ahaan ay ugu soo bandhigaan iyo xanuunkani dhibaatada uu leeyahay iyo sida uu u saameeyey magaalada laascanood maxamed cabdi nuur axmed oo ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ee waday ololaha lagaga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban bulshadana laga wacyigelinayo qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa hanad cabdinuur axmed waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada laascaanood waxaan bulshada u sameynaa oan usoo gudbinaa wacyigelin ku saabsan xanuunka coronavirus ama covid sagaal iyo toban xanuunka saan wada ognahay waa xanuun dilaa ah caalamka intiisa badanna ka soo dhacay ilaa haddana weli jira oo marba soo noqonaya oo xanuun dhammaanaya maaha marka qaab maaragtay ficil ahaan oo aan bulshada tusano qaabka u dhacayo sida loo kala qaadayo sida uu yahay tusaale ahaan haddii aad maaragtay xanuunkii qaado inuusan qof maaragtay wax walbala isku furin inuusan maaragtay noloshii maaragtay ka qawdin oo maaragtay uusan dee dhimasho isaga diyaargaroyn qofkii uu rajo leeyahay oo maaragtay waxaan ilahay baa keena ilahay baan kaxin karaa inuusan maaragtay qofkii usan broblem isku furin waxyaalahaas oo kale baan dadka wacyigelinaa qaab filim ahaanoo maarata ama riwaayad ahaanoo waan u jilnaa annagoo tusayna ficilka iyo sidii loo kala qaadayay hadday tahay distancigi dadku intay isu jirayeen wax kale iibsigii oo kale goobihii sidii loo macaamilayay waxyaalahaas oo kale hadday tahay maarata booqashadii oo kale qaab kastoo loo gudbinayay baanu insha baan isku daynaa inaanu samayno aanu bal waxaad iga warantaa hanad siday muddo badan baa dadka wacyigelin loo sheegayey waxyaabaha idinka idinku khasba inaad qaab muuqaal oo kale aad ku soo bandhigtaan magaalada gudaheeda oo aad bulshadana kula wadaagtaan baraha bulshada
horta bulshadu wax badan waa loo sheegay waa laga wacyigeliyey wacyigelinta baa kala laba ah oo mar maaragtay fariin la dirayo hadal la dirayo maaragtay hawada loo marinayo dadkii iyo mar ficilkii la tusayo qaabkii wax u dhacayeen oo maaragtay ficilkii maaragtay qaabkii wax u dhacayeen la tusayo marka labadaas weeyaan anagu hadda ficilka un baana samaynaa dee wax badan baa maaragtay hadal iyo fariin meel laga soo diray ama dad direen oo ay bulshada la wadaageen laakiin anagu ficilkii iyo qaabkii lasaga ilaalin lahaa iyo sidii baanu dadka u iftiiminaynaa marka waxaan ugu khasbay dadkii maaragtay dadku inta badan ficilka way wax ku fahmaan iyo sida wax u dhacayaan iyo actionkii marka intaas baanu anagu dadka tusnaa ficilkii sidii lasaga ilaalin lahaa meelihii uu ka imaan lahaa meelaha maaragtay dadka maaragtay u nugulo maaragtay uu ku dhici karo haddii aas waxa hadda aad samayso maaragtay uu daqiiqadii waa kugu dhici karo waxyaalahaas o dhan baan dadka wacyigelinaa sidoo kale siciid nuur ciise waxa uu ka tirsan yahay hay-adda bisha cas ee gobolka sool sidoo kalena waa dhallinyarada ururka halbeeg waxa uu sheegay siciid inay muddo badan soo wadeen wacyigelin ballaadhan ay u sameeyeen bulshada sidoo kalena qaab riwaayadaa ay u soo bandhigeen haddaba muhiimadda wacyigelintu leedahay qaabka muuqaalka ah ayuu barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a siciid uga warramay aad baan u salaamayaa laanta v o a idaacadda annagu waxaan ka mid ahay dhallinyarada ururka halbeeg waxaanuna wacyigelin ka wadnaa magaalada laascaanood annagoo bulshadii ka wacyigelinayna xanuunka covid nneteen-kii ama coronaviruskii annagoo u samayna inaanu bulshadii ficil ahaan u tusno qaabkii xanuunka u faafiyey ama qaabkii xanuunka u dhacay qaabkii loo kala qaadayay annagoo sidoo kale bulshadii ugu darana de wixii inaan sas laga qaadin oo aysan dadkii ay noqon de wixii aysan u fahmin inuu yahay dee wax aada u khatara oo macnihii ay dadkii dee sharcigii iyo nidaamkii la raaco dee wasaaradda iyo dowladda ay soo dejisay hadday tahay kala fogaanshihii hadday tahay dadku inay faraxal sameeyaan hadday tahay in la isticmaalo facemaskii iyo kala fogaanshihii la sameeyo waxyaabahasaanu bulshada tusnaa annagoo ficil ahaan markaa bulshadii u tusayna muuqaalkan oo kale waxaa jira muuqaalo badan aad soo bandhigtaan waxyaabaha ujeedada ugu badan aad ka leedihiin inaad samaysaan bulshadana aad la wadaagtaan oo kale muxuu yahayna waxyaabaha ugu badanee aan bulshada la wadaagno aanu gaadhsiinin bulshada weya waxa weeye waa nadaafadda in la ilaaliyo nadaafadda xataa xanuunka coronavirusku wuxuu soo hoosgelayaa waxyaabo fara badan oo kale ayaa soo hoosgelaya marka mar walba anagu bulshada waxaan ku taxadirnaa oo kula dadaalnaa in la ilaaliyo nadaafadda maadaama ay nadaafaddu tahay waxa ugu muhiimsan oo laga hortegi karo xanuunada iyo waxyaabahaas taasaan ugu weyn oo aanu bulshada gaadhsiinaa hadda ka horna waanu ka samaynay barnaamijyo fara badan waanu ka samaynay waanu bulshada ku tusanno haddana diyaar baan unahay inaanu kuwo fara badan oo kale ka samayno si aanu mar walba bulshadeeda ugu digno una xasuusino khataraha iyo siyaabaha oo xanuunadu ku faafaan waxyaabahaad soo dhan karayso fariimihiina muuqaalka way xambaarsan yihiin maxaa ka mida oo aad dadkana u sheegaysaan aadna rabtaan inaad la wadaagtaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo aanu dadka u sheegano aanu ogeysano waxa weyaan sida nadaafadii oo kale in la ilaaliyo balqabka qoyska uu qoysku ilaaliyo nadaafadii in la ilaaliyo xiliyada ay maxaan sheegay suuqoo kale loo soo baxayo inuu qofku uu soo xidho facemas suusan qoyskiisii ama dadkii waalidiintii oo kale dadka dhallinyarada oo kale ama gabdhaho kale suuqa adeega usoo doomo ama dhallinyarada markay iskoolada aadayaan oo kale inaysan dadkii waalidkooda aysan xanuunka usoo qaadin oo ay isticmaalaan facemas facemas xidhaan markii ay waxbarashada ka yimaadaan kadib ay intaysan xaafad markii guriga yimaadaan intaysan guriga dhexgelin inay faraxal sameeyaan oo ay faraxal sameeyaan waxyaabahaas waxyaabaha ugu fara badan oo aan bulshada gaadhsiin in la ilaaliyo nadaafadda oo markasta la faraxasho waxaanu sidoo kale nadaafadda aanu aada uga wacyigelinaa bulshada in la ilaaliyo nadaafadda qoyska in aanu barno guriga sida haboon ee suuliga loo isticmaalo dadka aanu barno inaan barno cuntooyinka in la daboolo inaanu barno maxaa sheegaaye in la nadiifiyo oo qashinka iyo waxyaabahaas la iska nadiifiyo inaanu sidoo kale aanu ku wacyigelino hadda ka horna in la ilaaliyo wadooyinka bulshada ama dadweynuhu isticmaalayaan oo kale haddii ay noqoto in uskagiyo biyo noocaas oo kale ay dadku ku shubaan waanu ka wacyigelinaa intaas laga daayo oo la ilaaliyo dadaalkan ay dhallinyaradani ay samaynayaan ayaa waxa uu yahay mid lagaga hortegayo dhibaatada marka labaad uu kusoo labakacleeyay cudurka covid sagaal iyo toban gobolka sool wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool ayaa dhowaantani sheegtay in dad ay ugu dhinteen magaalada laascanood dad kalena uu hayo cudurkaasi iyadoo dadka lagala hadlay dhibaatada xanuunkani iska leeyahay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna aanu aadno dhankii qhasiidooyinka waxaan idiin soo qabannay qhasiidadan uu ku luuqaynayo cumar aadan iyada oo ay maanta tahay maalintii saddexaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa dhallinyaro badani waxay isbeddel ku sameeyaan habka ay u maareeyaan wakhtigooda inta lagu guda jiro bishan barakeysan wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso magacaygu waa maxamed maxamuud ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso sanooyinkii ugu dambeeyey sanadkii hore sanadkanba ramadaanta waxay kusoo beegantay iyadoo korona uu ka jiro caalamka laakiin sanadkan waxyaabaha kaloo jira waxaa ka mid ah wakhtigii guga oo kaleeto ama roobka inuu ramadaanta kasoo hormartay oo tusaale ahaan markii xilliga roobka oo kale ay kusoo beeganto magaalooyinka waxaa la keeni jiray caanaha sidoo kale khudaarta qeybeeda kala duwano xilligaas soo go-i jiray laakiin hadda iyadoo xilliga xataa khudaarta soo go-aysa qeybaheeda aan la gaarin bay ramadaanta soo la gaaray marka waxyaaba badan buu kaga duwan yahay sanadadii hore bal waxaad iga wartaa marka wakhtigaaga iyo sidaad u maareynayso
wakhtigayga marka loo eego iyadoo mararka qaybtood aan arday leeyahay oo wax la baranayo haddana cimilada xilligan oo kale ay tahay xilli kulul waxaa isku soo aaday iyadoo kuleyl ay tahay iyadoo wax la baranayo haddana korona jiro marka qofkii garanaya boosaaso wuu garanaya xilligan oo kale kuleylahabaa bilowda cimilada noocaas iyadoo jirtaban haddana waxaa isku daynaa inaan wakhtina wax barano wakhtigeena kalena cibaadada iyo rabadaanta ayaan oga faa'iidaysano xilliga hore dhalinyarada subaxii bay soo kici jireen qof kale shaqadii soo aadi jiray qof kalena dhalinyarada meheeraha laisugu yimaado oo dhalinyarada goobaha maqaxya ay isugu imaan jireen oo la sheekeysan jira hadda waa ka duwan tahay bal waxaad iga wartaa dhalinyarada iyo sida wakhtigooda u maareeyaan dhalinyarada marka loo fiiriyo hadda wakhtigooda inta badan wuxuu ku xiran yahay hadba waxa iyagu ay qabanayaan iyo qaabka uga faa'idaystaan laakiin dee kuwa aan waxba baran baa jira kuwa oo aan shaqooyin hayninoo iyaguna sidoo kale camal la-aana baa jira dhalinyaradaas iyaga intooda badan wakhtigooda waa iska bannaan yahay laakiin qofkii ardayna ahaa marna shaqaynayay marba wakhtigiisa noocaasa wuxuu u baahan yahay inuu si aada uga faa'iidaysto oo maaragta rabadaantiina uu dee cibaadaysto oo tii rabbi kulahaana uusan ilaawin marka intaasaan isku maaraynaayo wakhtina waxbaan baranaa wakhti cibaadadii oo kaleeto baan aada uga taxadarnaa laakiin waxaa jira waxyaabaha kaleeto saameynta keena waxaa ka mid a iska warha intii iyo wakhtiga ay dhalinyarada wada qaadan jirtay xataa hadda ma jiro oo aada buu u yaryahay iyadoo awalna koronuhu uu saameeyo dadku dee sutagooda uuba yaraa haddana rabadaantii markay timaaday cidis arag tahayba aad bay u yartaa magacii waa maxamuud axmed maxamed ku nool magaalada boosaaso waxaana ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso waxna ka barta kana shaqeeya ramadaankan run ahaantii waa dareensantihiin dadkao dhan waa ay dareensan yihiin waxa uu kaga duwan yahay kii ka horeeyey isaga iyo kanba waxyaabo badan buu kaga duwankaga duwan yahay ramadaanadii hore tusaale ahaan waxaa ka mid ah cudurka covid sagaal iyo toban baa jira oo saameyntiisa leh waxyaabo badan oo halkan lagu soo koobi karin sidoo kale waxa uu kaga duwan yahay waxaa moodaa inuu soo durkay ramadaankan oo kale iyo ramadaankii ka horeeyaba dhanka waxbarashada markii loo eego iyadoo waxbarashadii furanta ayuu kusoo aadaya ama kusoo beegmay waa dareemaysayo bisha afaraadna waa xagaaga meesha uu ka bilaabanaya waa bilowgii xagaaga cimiladuna waxay kaga duwan tahay cimiladooyinkii hore xilli iska abaaro ah oo wadanku iska jiraan kuleelkii waa dareemaysaa sidee dhalinyaradu u maarayaan wakhtiga bisha barakeysan ee ramadaan run ahaantii ramadaanta dhalinyarta dad waxaa jira waxyaabo badan oo madadaalaha isku dhaafiya sida haddii ahaan lahayd fari kudirarka meherada oo kale walow aysan badnayn covid sagaal toban dartiisa haddana kuwa waxaa jira qadka oo kale laandhuga ku ciyaara sidoo kale dad dhanka wanaagsan uga faa'iidaysta qur-aan aqris cibaadadii kale waxyaabahaas oo dhan kuwa uga faaidaysta way jiraan marka xillimay dhalinyaradu magaalada usoo baxaan oo dib sheekooyinkoodii iyo dhallinyaronimadii iyo u bilaabaan
inta badan magaalada waxaa soo aada dadka shaqeeya ama dadka waxbarta marka dadka kale laga yimaado iyagu waxay soo baxaan xiliyada maalintii oo dhan waa ay jiifaan wixii afuurka loo gaaro iyo wixii ka dambeeya habeenkiina dadku inta badan waxay isku arkaan oo haddii aan lahayd salaxyada oo lagu ciyaaro kubadda cagta garoomada cagaaran iyo sidoo kale waxay isku arkaan meheradaha shaah kale inta badan way yar tahay dad magaalada soo aado waayo qofka maanta o dhan buu soonnaa cimiladuna aad bay kulushahay waa uu daalan yahay qofkii aan dan muhiima ka lahayn mooye inta kale dadku xaafada iska joogaan magaalada badanaa lama soo aadaba muxuu kaaga duwan yahay marka rabadaanka rabadaankii hore run ahaantii horta waktiga waa dareemaysaan covid sagaal iyo toban baa dadkii saameyn aada ugu yeeshay ramadaantan wixii iga duwanaa dadkii badanaa aan sanadka hore isla soo soonayo kale baa waxaa laga yaabaa inaysan soo gaarinba dadaan aada u garanayo baan soo gaarin cudurkiina u dhintay xaafadahayaga xokale xadeertaan waxa uu saameyn ku yeeshay saameyn aada ballaaran dad badan oo odayaal u badan oo aan garanayo ayaa u dhintay marka cudurka ama sanadihii hore ramadaanku intaasu kaga duwanya haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jilleecaynaa waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan Champions League gaar ahaan kwar finaalaha iyadoo kooxaha qaarkood ay u suurgashay inay samifaynaalaha sii gudbaan shalay ayaa haddaba waxaa indhaha lagu hayay kooxaha Manchester City iyo Borussia Dortmund iyo Liverpool iyo Real Madrid labada kooxeed ee ka mid noqon doona kooxaha hore u soo gudbay ee samifaynaalaha u sii gudbi doona kulan xiiso badan ayaa waxaa gegada Borussia Dortmund uu ku dhex maray naadiyada Manchester City iyo Dortmund laba gool iyo gool naadiga Manchester City ay ku wadroonatay marka labada lug la isku darana waxay macnaheedu tahay naadiga city ay laba iyo afar kusoo baxday oo samafaynalaha usii gudubtay liverpool oo kulankii hore saddex gool i gool lagaga soo adkaaday markii real madrid ay u safartay ayaa gegadeeda anfield kula ciyaartay xalay naadiga real madrid waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay eber iyo eber bareja labada dhinacba waxay iska khasaariyeen fursado ay goolal ku dhili karayeen hase yeeshe uma suura galin sidaa daraaddeed naadiga real madrid ayaa samafaynala usii gudubtay waxaa labadaasi kooxood manchester city real madrid ay ka mid noqdeen kooxaha b s g iyo chelsea oo sii gudbay islamar ahaantaasina kasoo kala awoodroonaaday kooxaha fc borto iyo bayi munich oo horyaalkaasi difaacanaysay waxaana isku aaday oo samafaynalaha dheeli doona naadiyada kubadda cagta ee manchester city iyo b s g halka real madrid ay la dheeli doonto naadiga chelsea lugta koowaad waxaa la ciyaari doonaa toddobiyo labaatanka bishan april aynu ku guda jirno iyo siddeed iyo labaatanka isla bishan halka lugta labaad ee samafaynalahana la dheeli doono afarta ilaa iyo shanta bisha may ee soo socota faynalaha ayaa lagu dheeli doonaa magaalada istanbul ee dalka turkiga yuruba leaguena kuwara faynalaha manchester united oo laba gool iyo waxba kaga soo awodnaantay granada ayaa la ciyaari doonta maanta rome waxay la ciyaari doontaa naadiga ayax laba gool iyo gool fursad waxaa ku siidata naadiga rome oo lugtii hore kusoo badisay halka slavia bruj iyo arsenalna gool iyo gool isla soo dhaafi waayeen valereal iyo dinamo zegrebna gool iyo waxba naadiga valereal ayaa janis ku siidata waxaana la arki doonaa kooxaha samafaynalaha usii gudba waana idiinsoo gudbin doonaa dhegeystayaal waxyaba kusoo kordha kulmadaasi xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
mahadsanid jamaal oo nala socotiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dhinacii qasaayidka nebi ammaanka ayaynu jalleecaynaa codka fanaanada allaha u naxariistee xaliimo khaliif cumaar magool
ku saliya rasuulka allahuma salli wasalim caleyh qasiidadaasi oo ay ku luuqeynaysay allah u naxariistay xaliimo khaliif magool ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa saxare ciidlo nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh ramadaan mubaarak sidaa iyo nabadgelyo